ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما
qofkii u soo haajiray alla dartii wuxuu ka heli dhulka meelo badan oo magangal leh iyo risiq waasica qofkii ka soo baxaana gurigiisa isagoo u ah muhaajir xagga alle iyo rasuulkiisa oo markaas mowt ku helo wuxuu ajarkiisu saaran yahay alle allena waa dembi dhaaf badane naxariis badan